dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kastoo maqalkan idin soo gaaryaba waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wanaagsan xilli kasta adaan kalaad maqashaan marka laga reebo habendhaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab salfu jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya saylaciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon sinicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssd f snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibuu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibuu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibuu taliya yaan layna odhan waa daban jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isna ay soo gelayso taarikhda ku aystaysan tahay labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijkan ku soo qaada doono waxaa qayb ka noqon doona dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa caawa ka dhacay degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyal faahfaahno ku saabsan kooxo hubaysan ayaa dil u geystay nin nabadoon ahaa oo ku sugnaa magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiyaal cabsi soo wajahda dadka ku nool magaalada afgooy ee shabeellaha hoose guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka ee deegaanada galmudug ayaa maanta gaardhow samreeb waxaa lasoo sheegay aan la kulmeen madaxa xukuumadda galmudug waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa goorow waxyaabaa kale caawa barnamijka ku dhagaysan doontiin saaxiibila waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland saciid cabdilahdiin ayaa maanta booday bukaano ku jira isbitaal ku yaala magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaan idinsoo gudbi doona saaxiibyaal hadal uu warbaanta la wadaagay waxyaabaa kale caawa barnamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta wuxuu xarun uu ka dhagax dhigay duulaadka magaalada mareelgur ee gobolkan galguduud faahfaahin ku saabsan ayaan caawa idinsoo gudbi doona saaxiibyaal sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doonteen heestaan tibintii diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasan saaxiibkay cumar axmed raxiim saxiife barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada awraysyada
qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban
habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawo barnaamijku waxaan ku bilaabaya magaalada baydhabo caasimadda kumaalgaarka ee maamulka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo maanta kulan looga hadlayay tacdiida haweenka ee ka dhaca deegaanada koonfur galbeed maantay ee baydhabo kula qaatay qaar ka mid a haweenka deegaanadaasi ayaa waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku badan yihiin tacdiyada ka dhaca ee deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha wuxuu sheegay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay wax badan ay ka qaban doonto tacadiyada ka dhaca deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka arrimigo
qadarinta iyo qiimaha bulshada ay ku leeyihiin sidoo kalena kuwa caadaystay inay ku gaboodfalaan ama ku tagrifalaan waxaa waaye haweenkana ee loo muujinayo marka lagu xusuusinayo inay ka waantoobaan ee dhaqannadaas xunxun islamarkaasna mujtamac qaybihiisa kala duwan ha noqdaan ee maamul ee ha noqdaan shacabkiisa kala duwan ha noqoto ee dhanka culimaaudiinka aysan wax taageera ah ama wax qiila aysan ka helaynin waxa waaye ee gaboodfalladaas runtii een hal shay un baan rabay aniga halkan inaan inaan inaan madaxda iyo maamulka aan ka mid ka ahay inaan xusuusiyo shacabka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan runtii marka la leeyahay een ha la soo saaro een shuruuc loogu talagalay ka hortagga gaboodfallada lagu lagula kaca haweenka soomaaliya waxaan idiin sheegaya soomaaliya tani intay xorriyadda ay qaadatay ilaa ay maanta shuruucdaas inay u degsan yihiin soomaaliya shuruucda u degsan runtii haddaan waxaan idinkaga sheego muddadii aan jaamacadda aan dhiganaynay kuliyadda sharci shuruuc markaan dhiganaynay runtii wallaahi waxyaabaha ku doodi jirna waxaa ka mid ahed markaan maalinba maalin ka dambaysa maaddo aan baranayna maalinba maalin ka dambaysa qodobna loo fasirayo waxaan dhihi jirna markaan dhallinyaradayn waxaan dhihi jirna nimayo waddanka shuruucdaan uba leeyahay qodobadaan uba leeyahay oo saan u quruxda badan saan u fiican haddana maxay tahay mar walba dhibaatooyinkan waxyaabahan dhacaya marka waxa aan u baahanna annaga shuruucda samayntooda ma ahan waxaan u baahannahay inaan fahanno waxyaabaha mamnuuca ah waxyaabahan mamnuuca ahayn inaanu fahamno cuquubta iyo ciqaabaadka iyo waxa ku sugaaya marka aad aad qodobkaas aad ku xadgudubto dadka horta bulshadii in laga wacyigeliyo labo in la fuliyo qodobadaas unbay u baahan yihin runtii insha allah xadgudubyada dhanka dumarka xadgudubyada dhanka dumarka joojintiisa xadladan waxaa loogu talaqay waxaa waaye aan ku xadgudbin dumarka haweenka soomaaliyeed meel walba u joogaan ninka saas la leeyahayna waa nimankooda wasutasana qanaadi ninow waxaa lagaa ehedinayaa oo lagu leeyahay aan ku xadgudbin hooyada walaashaa gabadhaada xaaskaada ha ku xadgudbin waa nin cajaa'ib leh haddii maalin walbaba lagaa celinayo oo lagu leeyahay warheeda gabadhaada qaar hooyada qaar xaaskaada qaar walaashaada qaar ha ku xadgudbin waad ku xadgudbayso waa masiibada baani sida la sheegay diin muslimka diinkaada midna ma qabto in qofkinaada lagu xadgudbo haddana in lagu xadgudbo haweenka ma qabto maxaa yeelay annaga dad muslimaaan nahay intaana gaarin sharuucda iyo dastuurka caalamiga ah iyo kan dowladda federaalka soomaaliya qabto waxaa ka muhiimsan annaga waxaan ka fikriyo duwanahay dad muslimaan nahay diintaanada islaamka aad diinayso in lagu xadgudbo haween in la dulmiyo in la dilo in la tumo in la xoogo in la xaqiro in loo diido wax allaale waxay xaquuq u lahaayeen diintaanada ma ogolo maadaama aan islaam nahay oo diintaanada ogolan in marka dumarka lagu xadgudbo waxaa weeye waa nasiibada oo wiyada haddana lagu eheliyo oo lagu yidhaaha qaab ha ku xadgudbina nasiibdaba kale oo maalin walba lagu xasuusiyo lagu yidhaaha qaab daba aad yaadana wax u nahay waxaan rabnaa annaga haddaan ahay goboleedka koonfur galbeed sharuuc baan leenahay sharcigaa noo yaallo waxaan rabnaa in meel kasta oo joogaan naloo soo sheego aan la qarinin la yidhaaho gabadhaan ciddaana lagu xadgudbay tardariska laah aabbaha hooyada walaalka intaba ay soo sheegaan wax dhibaatood ku gaaraysa male sharcigaan geenaynaa wuxuu sharciga ka helu leeyahay odayaasha dhaqanka ma qadmo gabadh lagu xadgudbay inay sabeenta qaataan oo yidhaahaan gabadhaan waa lagu xadgudbay sabeen hala bixiyo maraba madaxweyne koonfur galbeed cabdi cise xasan maxamed lafta garanayo ahaa oo maanta magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed uga qayb galay kulan looga hadlayay tacdiyada haweenka ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya kulan wanaagsan ayaana lena saaxiibyaal magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaa isna ka dhacay kulan udhexeeyay madaxweyne puntland siciid cabdulle hadini iyo haweenka gobolka bari ee puntland kulankaas waxaa intiisa badan diirad lagu saaray xaaladaha ammaan ee gobolka gaar ahaan magaalada boosaaso iyo sidoo kale ee baahiyada haweenka ee ka jira deegaanada maamulka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulle hadini oo halkaasi hadla kooban ee la wadaagay haweenkii kula shiray xarunta gobolka ee magaalada boosaaso gobolka bari ayaa waxa uu sheegay waxa uu sheegay in puntland ay horumari doonto haweenka ku nool deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland runtii sharaf weyn bay ii tahay kulanka maanta inuu qabsoomo gaduudan ay dhinacayga fadhido oo wax badan oo aada afka kala xishoon lahaydeen ay si fiican u sheegtay maadaama ay tahay qof waaye araga waxaan halka u imid oon isu aragnay waxaa ugu muhiimsan inaan iswaraysanno oo xogta dhabta ah kala war qaadanno si meesha aan hadda joogno uga dhaqaaqno haddaanan xog la helin way adkaanaysaa waxqabad muuqda inuu qabsoomo runtii haweenku waxa ay yihiin isu sheegi mayno marka laga tago inay waalid iyo walaal iyo wax walba yihiin haddana waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed iyadoo bulshooyinka adduunka dhafirkeeda ay meelo weyn ku jiraan laakiin soomaaliya way ka farawacan tahay marxaladan adag maamulka puntlandna waxay u leeyihiin lafdhabar waan waan qirayaa waxa ay qabtaan iyo hawsha ay maraan iyo marka abaalmarin ama xusid ama waxsiin ay dhacdo in raggu ay horor yihiin oo ay wax badan ay ka ka hororsadaan waxaan rajaynayaa arrimahaas ma ballan qaadayo kulli inaan ka gudbaayo laakiin waxaan rajaynayaa inaan tallaabo hore u qaadno haddii ilaaha idmo hoos u dhiganno waxyaabaha jira iyo xaaladaha dhabta ee jira nabadda iyo nolosha maanta soomaali haysato gaar ahaan puntland haysato salka lagu fadhiyo waa haweenka waxaas dhallinyaro qurxoon ee iskuullada iyo jaamacadaha iyo meel walba aadaya cidda ku tiiriya tacabeeshay oo runta ah waa waa haweenka iyagoo waalidkii iyo aabbayaashii ay waxba ka hagranayn laakiin duruufuhu markay adkaadaan waa loo kala adkaysi badan yihin waxaan qirayaa haweenku inay ka adkaysi badan yihiin markay dhabta timaado ragga oo duruufta adkaato waxaa laga yaabaa ninku markuu arko inuu waxba qaban waayo qaarkood inay iska cararaan oo xataa meeshii reerku jooga isaga tago laakiin hooyadu ay adag tahay inay ka tagto xaalad kastay u wajahdaa waad dhici kartaa oon waaba garanayaa rag badanoo intay ka carareen duruuf adag markay soo noqdeen mise dadkii oo fiican oo waaweynaaday oo jaamacada ka baxay inay u yimaadaan sometimes way dhacdaa marka iyadana waxaan rajaynayaa in nolosha waa lamaane si fiican loo fahmo qof walbana kaalinta uu mudan yahay uu qaato haddii ragga iyo dumarkuba gacmaha isqabsadaan meesha aan maanta joogno meel ka horumarsan baan gaarayna haddii ilahaydmo dhaqankaas raggu soomaaliyeed ama wadamada qaybtood marka waxqabadka iyo hawshana ay dumarka xasuustaan kuwan hadda xataa beelaha u hadla iyagu un baa isku hadla inta badan markii wax la siiyana iyagu un baa qaybsanaya hadday jago tahay iyo hadday wax kala tahayba runtii arrintaas waa arrin aysan puntland kusii socon karin haddii tirada barcentagekii badnaa ay gabdhihii yihiin shaqadii iyaga ku dhacayso xogta iyaga og xogta ay hayaan raggu ma hayaan waan ogahay gabdhaha booliiska ah xogta ay hayaan ninka ragga ah oo booliiska ah ma hayo maadaama ay lafdhabar u yihiin xaqiiqada waddanka lagu fadhiyo haddii aad tahay amni hadday tahay dhaqaale hadday tahay arrimo siyaasadeed ruuxaddeeda raggii markaan kari weynay guduudu shirka ay sheegtay maalindhaweed qabteen markay maqleen gabdhihii hadalkooda rag badan baa isbedelay xataa marka siyaasadda xataa door weyn baad ku leedihiin maxaa yeelay meelaha la iska soo galayo hadda annagu dee Bu- puntland dhaqan ahaan waa dad xoogaa dhaqan adag waana lagu soo caramaalay dhaqankeennaas wuxuu ahaa in o- ragga iyo odayaashu ay hoggaamiyaan haweenkuna ay garab u noqdaan laakiin hadda dad aan dhaqankeena lahayn baa dee ilaahay wax isugu kaaya daro dalal- dalka waa isbedelay marka eh, taasna een, runtii waxay u baahan yihiin in xog badan la siiyo ruuxaddooda oo haweenka siyaasadda maanta jirta sidii loola dhaqmi jiray laguma sii dhaqmi karo maxaa yeelay dalka soomaaliya isbeddel badan baa ka socda marxalado badan oo la dhihi jiray odayaashu waxay muhiim u ahaan jireen ragga soo xula la dhihi jiray baarlamaanka baa jirtay hadda waxaa dhacaysa in doorasho loo dareero haddii haddii doorasho la aadayo siyaasadda muhimka dadka noqon doona haweenkay noqon doonaan maxaa yeele nambarka badan oo wax dooran doonana iyagay noqon doonaan abaabulka iyo hawshana iyaga ayaa yeelan doona marka een, eh, xukuumadda aan madaxda ka ahay iyo dowladdeedan ahmiyad gaaraan siin doonaa haweenka haddii ilaahay idmo annagoo u aragno inay yihiin mustaqbalka berito oo muhiimka ah waxaan waxaan waxaan rabnaa inaan xoogaha aan hayno aan inila wadaagno dowladda si mug leh aada uga qayb qaadataan Een, waana caddaynaynaa haweenku hadda haggee ka tirsan yihiin bay tiriyo haweenka wasaaradahoo dhan bay ka tirsan yihiin meel gaara kama tirsan Dow- dowladda lafdhabar bay u yihiin waxaan rabnaa qayb walbana inaan awood siino haddii ilahaydno haddii ahaan lahayd wasaaradda haweenka haddii ahaan lahayd arrimaha gudaha haddii ahaan lahayd kuwa ciidamada ku jira haddii ahaan lahaayeen kuwa qaybaha kale wasaaradaha kala jira laakiin ururka haweenka waxaa la rabaa meesha uu maamul ahaan ku tiirsan yahay inay caddahay waa sax wey taas nidaamkii aan ka soo gudubnay ee shuuciga ahaa ururka haweenku wuxuu ahaan jiray hay-ad madax bannaan oo guddoomiye leh oo iyada danaheeda qabsata waxaa dhici karta nidaamkan cusub oo inta badan dalku u socdo inuu saa u qeexnayn marka waxaa la rabaa in la qeexo waa la qabaa ee gubu- guduudo sida ay yihiin kolley ra'yi baan hadda ka leeyahay laakiin macno male inaan hadda sheego lakin waxaa la rabaa in intii laga tashado ururadan sida ay ku soo baxayaan sida ay isku xukumayaan sida ay isku dooranayaan cidda jihada ay raacsan yihiin waxaa la rabaa inay si qaanuuniya noqoto cad oo aanan madmadow ku jirin inaan waana ka shaqeynayna si dhow haddii lahayd waayadan dambe waxaa isku qal- waxaa isku qasmay ururada n g o-ga ah iyo ururka haweenku naftirkiisa wuxuu u baahan yahay in la kala sooco haddii dad gaara is abaabulaan oo iyagu ay leeyihiin organisation gaara iyo midka dawliga ah naftirkiisa ilaan n g o-yada waxaa la dhahaa non governmental way soo maha waa hay-adaha aan dawliga ahayn qofku waa samaysan karaa ururo arday gabdhaha baa jiri kara ururo xaafadeed oo gabdhaha baa jiri kara oo n g u- u abaabulan inay dowladda ka tirsanayn oo danahooda qabsada kuwaas adduunku waxay ku sal- ku salaysan yihiin dakhliga ay ku shaqeeyaan waa inay iyaga iska qaadaan ya membershipka inay ka qaadaan ama cid kaloo wax siisa ee ama projects ay helaan laakiin kuwa dawliga ah inay qeexan yihiin baa la rabaa iyo meesha ay ku- ay ku salaysan yihiin oo runtii ee, gobolka iyo degmada inta badan ay la xiriiraan iyadana haddii ilaahayno ee, waxaan ka soo saari doonaa nidaam cad ee, marka aan ee, wasaaraddii iyo wasaaradahay khusaysay ah, iyo kulli aan ka talagelin haddii ilaahay noo dhowaanna ee si faahfaahsan bay inay soo gaari doontaa waxaan waxaan ku faraxsanahay een, runtii gabdhaha magaalada boosaaso oo caan ku ahaa wadaniyadda iyo daljacaylka iyo nabadgelyada ka shaqayntooda Een, waan filayaa guduudo gabdhihii sagaashanaadkii la shaqayn jiray wax yar baa ii muuqmuuqda oo joogaan filaya dadka badankiisa generation cusub baa soo baxay Eh, laakiin in waxa ugu ayaanka fiican waxa weeye generationkii horeo joogo generationka cusub markuu ku la yimaado waxay helayaan khibrad iyo iyagoo ka dhaxlay generationkii ka horreeyey waxay qaban jireen degaanada qeybtood waxaa ku dhacday wixii horena waa waa waa waa dhammaadeen oo dee burbur baa dhacay kuwa cusubna dhaqan cusub oo aanan waxba ay kaga dayanayn dadkii hore ayay saanta la qaadeen laakiin waxyaabaha puntland ay ku badbaadeen waxaa ka mid ah jiilba jiil buu bedelayay marka taas waa wax ilaahay mahad gaara noo siiyey waxaana ugu wacnaa nabadii iyo kala dambayntii aan helnay iyo hogaankii runtii siyaasiga ahaa iyo dhaqanka ahaa ee dalka ka jiray iyo hogaankii haweenka ahaayo qeyb ka ahaa hogaanadaha siyaasiga ah oo mar walba udubdhaxaadka u ahaan jiray oo salaada ma joogtaan u malaynaya kolley waa nooshaasaan maqlay ya ha salaada mirood ma joogtaa faluuja jirtaa ya ha salaada waa joogtaa salaada ha salaada waa fahmo nuur ha salaado iyo hufan cartan allah u naxariiste iyo iyo caasho iyo caashada la-aan iyo dadka aan xasuusto ha waa waa qoftaa magaceed waa waa ilaawe laakin walaasha ha inacal jamca garanaya walaasheed faadimo maryaruun maryaruun ha ma noosha horta ma dhimatay yaasiinna waa dhintay allah u naxariisto ha waa waa waa maryan run baan aada u garanayaa runtii dadka muhiimka ahaa oo gobolkan soo maray ahaa waxaan runtii way ka duwanaayeen degaanada kaleeto waxaana keenaya ilbaxnimada magaaladan magaalo ilbaxnimo ah weeye magaalo xeebeed weeye horumarkaas waxaa la rabaa jiilka cusub inay dadka ka horreeyey taariikhdii ay ka soo mareenna ay qeyb ka qaataan nabadda halka lagu fadhiyey dumarkaa dhaliyey guduudana way ka warqabtaa khilaafaad siyaasiya oo xoog badan baa jiri jiray dadka xallin jiray iyagay ahaayeen marka la isu geli waayo oo xaaladdu adkaatay maxaa yeele markii lasoo qaxay waxaa dalka iskugu yimid dadkii nidaamkii siyaasiga ahaa jiray ka cararay oo jabhadaha hubaysan ahaa iyo kuwii laga cararay oo dantu halka isu wada keentay marka aragtiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan oo siyaasi ahba halka isugu yimid loolan siyaasadeed baa dhacay marka loolankaa siyaasadeed dadkii isfahamsiiyey oo runtii in laga gudbo oo xaaladii abuurantay ee dadka u horseeday gabdhahay ahaayeen waan uga mahad celinayaa kuwa haddana waxaan rajaynayaa inay waddadii qaadaan oo dad raggu waa iska damac badan yihiine dad hadhadlaayo oo dana leh lama waynaye dadka mar walba midnimada ilaalinaya iyo isku duubnin inaa idinka noqotaan baan ilaha idinka rajeynaya dekedii waa la gatay iyo waa la qaatay waad ogtihiin oo dekeda dadka ugu manfaca badan baan ahay oo de ka shaqayn jiray oo ka shaqaysan jiray haddana muhiimadda weyn u leedahay waxa aan ka shaqaynayo qofku wuxuusan garanayn markuu shaqaynayo waa dhib lakin waxaan ka shaqaynayo waxaan sii garanayo wy dalkan taariikhdiisii horena intii burburka ana goobjoog baan u ahaa haddana mas-uul baa ilaahay qadaray waxa aan ka shaqaynayna waa horumarkiisa iyo dadkan meeshay maanta joogaan meel ka fiican inay tagaan dabcan dadkii qeybta ka soo ahaa baan ahaa meesha maanta la joogo in la yimaado haddana waxaan u socdaa meesha hadda la joogo meel ka fiican in la sii aado marka waxaan u baahan nahay dadka damaca leh oo mar walba duulaanku ah waagaasba waa jiri jireen ya waad og tihiinoo ururo diin sheeganayo hubaysan baa dalkan qabsaday dadku laayey isbeddellaa ka dhacay intii markaas fikirkooda ka hari waayona waa la iska eriyey intii degaanka ahayd oo dantooda gartana waa dadka maanta ka qayb qaatay isbeddelkan weyn oo dalka ka jiraya dhismihiisa kuwii kuwo la midoo nooc kaleeto haddana duulaanku ah dalkiibaa buurahan saaran iyagan oo u baahan casharadii waagii hore la baray kuwo la mida in la tuso oo marna aan loo ogolaan dalkan dadkiisa inay inay u yimaadaan waxaa kaloo iyadana muhim ah beerlaxawsiga ay dhici karto in mararka qaarkood dadku ay ku waayaan maslaxadooda iyadana inaan aada uga dhoog furnaano dadka reer puntland waxaa lagu yaqaanaa bulshada soomaaliyeed laablakacaa ku badan laakiin dadka reer puntland waa dadka fiirsasa badan weliba reer boosaasa iskuulka nawaawi lix iyo sagaashan lix dhismihiis markaan bilaabeynay dhulka waa geedaha geedaha laga qaado waxaa la lahaa xaggee u socdaa dadkan mawaaliyihin meel cidla ah oo war dhurwaagii aynugu cunin baa la oran jiray maantana magaalada bartankeeda wey soo maha meesha magaalada aadda waad arkaysaa marka waxaas waxaa lagu gaaray waa ismaamul iyo degenaansho iyo horumar waxaan rajaynayaa inaad arrintaas sii wadaan waxaan guddoonka gobolka oo aan rajaynayno habka uu shaqayn jiray inaan isbeddel isagana ku samayn doonno iyo guddoonka degmada iyo hay-adaha dowladda ee magaalada boosaaso jooga iyo gobollada kaleetaba waxaan faraynaa in sidii loo shaqayn jiray si ka duwan loo shaqeeyo oo dowrka haweenku leeyihiin la siiyo oo talada dalka ay qayb ka ahaadaan oo talada dalka ay qayb ka ahaadaan oo iyagu ay noqdaan lafdhabarta maamulka ee gobolka waanu ku kormeeri doonnaa haddii ilahay idma waanu kula xisaabtami doonnaa haddii ilahay idinka dhigo waxaan waxaan inii ballan qaadaynaa inay xafiisyo la yaqaan oo muuqda aada maamulka kaga yeelataan isbeddelkaas si dhow baan ula socon doonaa waayo dadka ugu faraha badan ee hadda jaamacadaha ka baxaayana nasiib wanaag gabdhahay u badan yihin ragga raggii waxbarashada waa ku liitaan waa la socdaa gabdhaha xooggoodii jaamacadihii ka baxaya marka waxaan inii ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo intii karaankeenna ah inaad talada dalka wax ku yeelataan xafiiskayga inagama xirnaan doono aniguna waa inla tashan doonaa wasiiradana midkii inla tashan waayo dib oegid baa lagu samayn doonaa haddii ilahay maxaa yeelay lafdhabar baa u tihiin dowladnimada aan rabno iyo midda aan u soconno lafdhabar baa u tihiin taasaan rabaa inaan inii caddeeyo waxaa la rabaa inaad qaybaha bulshada ugu muhiimsan baa tihiin kaalintiina inaad qaadataan maamulka iyo difaaca iyo horumarkaba aad qayb ka qaadataan gabdhaha ciidamada ah dowrkooda uu muuqdo kuwa maamulka ku jira iyo deerkooda muuqdo kuwa ganacsiga ku jira aad baba u muuqdaayo dee iyagaa inta xooggiisiiba dalka ganacsigiisa haya waxaan qayb ka qaadan doonaa qaabka aada u abaabulan tihiin ururadiinna siday u shaqeeyaan khaladaadkiinna wixii gacan laga geysan karo dhismihiinna iyadana qayb weyn baan ka qaadan doonaa idinkana waxaan inii dardaarmayaa haweenkii shalay inaydan noqon soomaalidu markay dhahaan haweenku wax kuma heshiiyaanoo waa haweenkii shalay haweenka maanta caalamka jira iyagaa hogaamiya soo maha
madaxweynaha puntland said cabdulaahi din ayo kaasaxaa oo maanta kulan magaalada boosaaso ee gobolka bari kula qaatay qaar ka mid a haweenka ka howlgala magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland kulanaasan ayaan leenahay xolosha warasida dhegeysanaysaan radio wacdan oo nala socotaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada awdhigle ayaa markaan aadiyaa wararkan ka heleyna degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dadka deegaanka awdhigle oo shabeellaha hoose ayaa waxaay noo sheegeen dagaalkaas uu ahaa mid xoogan islamarkaasna laba dhinac isku eegsanayaan hoogka noocyadiisa kala duwan sidoo kale dagaalkan ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegeen in iska caabiyeen weerarkii kaga yimid dhanka dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna haatan xaalada guud ee deegaankaas awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ay tahay mid degan weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona xusud ay mudan tahay in dhowr jeer sidan oo kale weerar al-shabaab ay ku qaadeen degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose xiriir aan la sameynay maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada si aan waxuga weydiino ee dagaalkaasi ka dhacay degmada awdhigle gobolka shabeellaha hoose noo maysan suurtagelin balse saaxiibayaal marka ugu horeysa noo suurta gasho inaan qadka telefoonaan ku helan saraakiisha iyo maamulka degmadaasi wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaad ku dhageysan doonteen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa markaan dib ugu laabanaya madaxweynaha puntland said cabdilaahi diin ayaa maanta kormeer ku tegay isbitaalka guud ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo xarunta gobolka bari kormeerka madaxweyne puntland siciid cabdulaahi deni waxaa ku helinayay qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka gobolka kan degmada boosaaso taliyaha qeybta gobolka bari saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ee gobolka bari ee puntland kormeerka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa ka warbaaxshay afyeenka madaxtooyada puntland jaamac yuusuf damaraali bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo sagaal iyo toban madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdilaahi deni waxa uu kormeeray isbitaalka guud ee magaalada boosaaso waxa uu kulan la qaatay maamulka isbitaalka oo madaxweynaha usoo gudbiyey warbixin maqal iyo muuqaal ah oo ay kusoo bandhigayeen xaaladihii kala duwanaa ee isbitaalka uu soo maray ee shaqooyinka uu bulshada u hayo iyo qorshayaasha u yaala madaxweyne deni intaasi kadib waxa uu booqday qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada boosaaso wuxuu arkay shaqada halkaasi ka socota bukaanka jiifa iyo sida shaqaaluhu ay heegan u yihiin waxa uu bogaadiyey shaqada adag ee dadweynaha reer boosaaso iyo guud ahaan gobolka bari ay u hayaan maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada boosaaso wuxuu madaxweynuhu sheegay in siyaasadiisa ay meel sare uga jirto arimaha horumarinta arimaha bulshada oo ay qaybta koowaad tahay horumarinta caafimaadka kormeer kale ayuu sidoo kale madaxweynuhu maanta sameeyey waxaana uu booqday xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso halkaasi uu maamulka gobolka kulan kula qaatay kormeerada uu madaxweyne deni samaynayo intuu joogay magaalada boosaaso waxa ay qayb ka yihiin ukorgelidda xaalada guud ee gobolka iyo degmada iyo kulamada dadweynaha oo iyana dhinac socda kuwaasi oo guud ahaanba qayb ka ah isku duubnida guud ee dadweynaha reer puntland aad iyo aad ba umahadsantiin afyeenka madaxtooyada maamulka puntland jaamac yuusuf damaraan ayuu kaasaha oo ka warbixinayay ee safar madaxweynaha puntland sid cabdilaahi deni maanta uu ku tegay xarunta degmada iyo sidoo kale isbitaalka magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland kulan wacsan ayaan leenaha saaxiibayaal magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaan markaa naadiyaa kooxo hubaysan ayaa salaada marar kadib xaafadda kooiyo labaatanka oktoobar ee degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxay ku dishay nabaddan can ahaa oo ka mid ahaa ergada magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed kusoo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray allah u naxariista nabaddan ibraahim maxamed ibraahin waxaanuu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed nabaddan ibraahim ayaa ka mid ah ergada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee koonfur galbeed kusoo dooratay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ku matala koonfur galbeed soomaaliya dilka nabadoonkan ayaa ka dhacaya halka loo yaqaano buundo yaar oo farsan ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose goobjogaal ku sugan magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo caaw la hadla raadiyo xadaado ayaa sheegay in dadka nabadoonkaasi ay geysteen laba wiil oo dhallinyar ah kuwaasoo bistoolada ku hubaysnaan kadibna halkaas kaga baxsaday goobta dalkaasoo ka dhacaya waxaa aada ugu dhowey halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ee barta koontarool ku leh halka loo yaqaano buundo yar oo lagu baaro gaadiidka soo galaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dowlada dalkan geysta ayaa goobtaas kaga baxsatay waxaana dadka reer afgooye ay layaab ay ku noqotay in ciidamada dowladda lagu kordilay mid ka mid a nabadoonada magaalada baydhabo haddana aysan wax falah ka samaynin ciidamada dowladda ee halkaasi barka koontarool ku lahaa
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyuu qubayuu ka tegey ee qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblayskuu usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulan wanaagsan ayaana dhalina saaxiibayaal goor waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan magaalada dhuusamare ee caasimada galmudug oo ay ka socdaan kulmo aan wax natiijo aysan kasoo bixin balse waxaa markaan adiyaa magaalada caasimada ahay muqdisho magaalada caasimada ahay muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabatay ayadoo caafimaad qabta gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ahay muqdisho sayni maxamed warsame oo la yaqaana xabsi oo ku dhaawacantay qaraxii dhacay afar labaatankii bishii julay ee sanadkani ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku dhintay allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ahay muqdisho injineer cabdiraxmaan cuun cismaan injineer yarisow gudoomiye sinab ayaa bilihii dambe ku maqnay dalka qatar iyadoo halkaasi loo geeyey xaalad caafimaad kadib markii dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxii uu ku dhintay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ahay muqdisho injineer cabdiraxmaan cuun cismaan injineer yarisow iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa maamulada degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ee muqdisho ayaa waxaa garoonka adaacadii muqdisho kusoo dhaweeyey afyeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraur maxamed axmed gudooxuunka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basmo caamir iyo mas-uuliyiin kale halkaas ayay si wajara warbaahinta ula hadleen waxaa ilaahay mahaddiisa ayadoo lixaadkeeda u dhammaystiran yihiin caqligeedana taan u yahay inay noo soo noqotay dhallinyarada aad ka midka tihiin anoo agtiina ku hadlaaya runta farxad gaaray noo tahay in meeshii laba mar iyo ka badan ay ku sigatay inay haddana ku soo noqotay inay dadkeeda ku khidmayso waxaan ku maray isbitaalka ay ku jirtay anoo safara waxaan halkan markaan imid maamulka gobolka guddoomiyaha cusub xumafilishaan la hadashiiyey ku dhawaad shan ilaa lix daqiiqay la hadlaysay hal marka maysa hadleen waxa iyada ku saabsan waxay ka hadlaysay qof degmada ka howlgalo oo xanuunsan waxay ka hadlaysay macallimiin iskuul oo dayacan waxay ka hadlaysay ubad dad kale ay dhaleen oo lasoo tuuray sidii loo xanaaneyn lahaa waxaan filaayay inay at least uu nolosheeda waxun ka taabato maadaamaan duruufteeda ogaa meeshay ku jirto ogaa laakiin marnaba magaceeda maysa soo sheekaalin ilaahay waxaa loogu mahadiyaa inuu noo soo nabad celiyo garabkaagaan taagannahay haniyad jabin waddankaanna dhallinyara u baxday dhallinyarad u baxdayna kuwaa horteen u baxay annagana diyaaran taagannahay inaan wixii karaankeenna ka geysano waxaan dhammaanteen isu dardaarmaynaa walaashan inaan u ducayno inta caafimaadkeeda u nimid ilaahay u dhammaystiro aan u ducayno ayada iyo dadka lamidka ay u istaagay inay dadkan u khidmeeyaan inuu ilaaliyo aanu ku talagalno dadkii guddoomiyaha dilay ee guddoomiyeyaasha kala dilay dadkii guddoomiyaha dilay ee horey wasiiro nooga dilay ee dad shacaba oo lix boqol gaaraa naga laayay ee isku dayay inay indhahana tiraan waxay noo reeteen male welina waxay ku maqan yihiin duurka wixii wax lamid ay soo abaabulayaan marka inaad dhallinyaroy ku talagashaan oo ku talagalno inaan ciidamadeenna qalabka sida iyo askarta dariiqyada noo taagan sidaan kula shaqayn lahayn in nimankaa cadowga laga adkaado dadka soomaaliyeedna waxaan ka dalbanaynaa oo ka codsanaynaa oo faraynaa inay la shaqeeyaan ciidamada magaalada amnigeedana amni loo wada baahan yahay inaan indhaha ku wada hayno waayo ma aha qof iyo laba iyo zaynab iyo guddoomiye degme iyo guddoomiye xaafadeed waxay ka shaqayn karaan mas-uuliyadda amnigu waa mas-uuliyad aan dhammaanteen inaan ka wada qayb qaadan u baahannahay walahi waxay iga farxad badan tahay malahan kursigan siyaasadeed iyo dhibka iigu gaaray waxaasoo dhan waxba iigama muuqdaan ilaa dadki shalay idinka waxaa tihiin igu qalqaalinaya saaxiibaday anoo shaqooyin kala joogo igu garabsiiyey inaan noqdo ila jeclaaday baa tihiin inta wanaaga iyo waxaa igu tilmaamteen qof kaste ma ihi waxaa rabaa ilaahay inuu iga dhigo meeshaas ay meel ka sarreyso intaa ila jeceshihiin ilaahay ha iga dhigo midda kaleeto aniga wixii isoo gaaray waa wax idinka dhan idinsoo gaaray waayo magaciina iyo mansabkiina baa ku joogay meeshan waxaa laga yaabaa maanta in muuqaalkaygii wax yar uu iska bedela ay igu taqaaneen laakiin qalbigayga ma isbedelin alxamdulilah sideediiaa idiin ahay sideediiaa idiin ahay markii degmada ee al-shabaabka qarxiyena waxaa ku idhi guryahaasaa jajabisayni annaga weli waa noolna waana shaqaynoonaa haddana waxaa leeyahay maqaarkaygii iyo wax yaryaroo lafa iyo waxbaa gaarsiisayni laakiin qalbigaygii inti far ay iga nooshahay insha allah sidiisii u ahaan doonaa waana ku wada dagaalami doonaa insha allah dhammaanteena isku duuban aan waddanka u duceyno wallaahi inaana daawo ku caafimaadina waxaa ku caafimaada ducadiina iyo garab istaagiina wax la ii qabanaayo waa iska yareed shaqada la ii qabanaayay si fiicanaa la iiga taxadaraya dad aad noo jecelaa u tagay oo ilaahay kheyr ha siiye xitaa mid ka mida wuxuu igu yidhaahday zaynab waddankiia ku laabanaa markaa dhahay wuxuu dhahay intuu naxay wuxuu yidhi waddankii sidaan kusoo noqotaa intaa shaqo kaaga raadinayna ee iska joog qofkaas waxaa ku idhi qof kasta oo waddankeena dhibaa ka socdo wuuna soo kobcaayaa haddaa annagii dhan wada cararno maxaa la yidhaahdaa wax u shaqaynaayo qarankii ma lahan wax qofka dambe iga dambeeyo oo zaynabyada kaleeta iyo cashooyinka kale iyo caliyada kale dhalanayo meelay soo maraan inaan u diyaarinno waa anay weli ma arkin gabadheeda weli ma arkin maanta oo dhan waxaa ku faraxsanahay dadkiina iyo idinkii inaa idinla joogo oo garab idi- ii aheedeen shalay ii soo ducaynayseen ducadiina wax badan ku noqday qof walba ahe oo i garab qabtay oo faataxo ii soo maray ama ila murugooday khayr allaha siiyo ducadiina wax badanay ii qabatee marna kama quusan doono siyaasadan kale xagga aan iska dhigno laakiin aniga waxaa waaye meesha aan joogo waxaa joogaan ummad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah kuwaasaa shaqo iiga baahan waajib waaye isaaran oo ilaahay maalintii hadda haddaan dhiman lahaa igula xisaabtami lahaa waa iska joogo waxba ma noqon lahayn laakiin waa laigula xisaabtami lahaa qabrigaas markaa galo walaali adaa dadkaas hor fadhisay maxaa u qabatee marka intaa qaban karo ilaahay ha ila garab galo idinkana weligiinba waa ila garab galayseene insha allah inaan aan aan insha allah aan iswada garabsanno cabdinuur wuu ku mahadsan yahay iyo agaasima agaasima hiibaan dhammaan iyo inta kale inteenaan waxaa waaye howlo kaleeta inaan ku jirnaa laga yaabaa laakiin kadiisa ay iga dhigteen mar kale waxaa idin leeyahay intiini soo abaabusha sidaa ii jeceshiin allah idiin jeclaado
dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool caasimada gobolka banaadir waxay farxad gelinaysaa shaqadaadii iyo soo noqoshadaadii dhammaanteenna walwal ayaan ku jirna intaa naga maqneed alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala dalkaaga kuu soo kasay adigoo caafimaad qabto inaa nala taagan tahay mahaddaas alla subxaana watacaala iska leh waxaan kaloo u mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasaaraha xukuumadda iyo dowladda qatar iyo safiirka soomaaliya u fadhiyay qatar oo garab istaagay bukaankeenii arxaan laabayaasha ku dhaawacay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose inta ku dhimatayna ilaahay naxariis janna allaha siiyo inta noo badbaadayna waxaan leeyahay ilaahay caafimaad taam ah allaha siiyo inta noo dhimanna iyagoo nabad qaba allaha ku soo aruuriyo dalkooda hooyo dhallinyaro tan waxay tahay inaan isku duubannahay ayay matalaysaa guddoomiye seynab waxay ahayd qof iimaankeeda u sugan yahay towxiidkeeda afka ku haysatay markay dhaawacmaysay ereyga keliya ee dhahaysay inay ilaahay subxaana watacaala ku xamdisay ahayd seynab iimaankeedaa u sugnaa ilaahay wuu soo badbaadiyey laakiin waxaan rabnaa inaysan noqonin inaan isku hadafkeena inuu ahaado go-aan aan kala dagaalamayna cadowga dadkeena waxtarka leh baabi'inaayo inuu noqdo hadafkeeni waad aragteen arxanlabayaashii ayaan dhoweyd lagu dilaynayay gobolada ciidamadeena xooga dalka dagaalka ku jiro sahayda ee wateen qof walba muwaadin soomaaliyeed wuu aragiyey waxa ay wateen tufaaxay wateen wax walbaay wateen kuweenana inay ku baahnaadaan ama ay dhibaataysnaadaan ama aan laa abaawilin taasi inaysan dhallinyarada soomaaliyeed taasi ay u istaagaan dhallinyarada dagaalada ku jiro cadowga baacsanayo gobolada ku dagaalamayo iyo kuwa jidadka taagan magaalada muqdisho dhexdeeda inaan garab u noqono aan caawinno aan garab istaagno aan u samayno inaan isku abaabulno abaabul u samayno aan sheegno xataa waxay hayaan dhallinyarada soomaaliyeed cidaan isticmaalin ma jiro social media social mediaha le waxay qabtaan inaad ku faalisaan ama aad ku ammaantaan dhiirigelinayay u noqonaysaa iska daa inaad wax kale u qabataan dhallinyaro waxaan rabaa isku duubni inaan muujino cadowgu waa ka adagnahay waan dhammayn karnaa waa baabi'in karnaa laakiin ayaan noqonin kuwa cadowga inta baacsado ka baqo cadowga ka baqi mayno waa iska celinaynaa seenab ayaa tusaalo ee dhallinyarada soomaaliyeed seenab degmadaa lagu soo weeraray way taagneed hal habeen kama maqnaanin gobolkaa lagu soo dhibaato ee ku gaartay maanta waxay diyaar u tahay beri degmadeeda inay ka shaqayso dhallinyaro tusaale seynab ha idiin noqdo waqtiga waqtiyaa leedahay waqtigaadu waa dhimanaya laakiin adoo u dagaalamaysa dadkaaga iyo dalkaaga ku dhimo shan iyo tobanka s y l annaga waa ka maanta waa ka awood badannahay xornimada iyo gumaysigiiya la dagaaleen cadow marka adiga horumarka kuu diidan hooyo baahanna kugu soo bartay waxbarasho inaad adiga maanta ku fiirsatid guryaha in lagu qarsado annagana aan ku daawano taasi inaysan dhicin waa mahadsantihiin gudoomiyaha degmada wartan nabadda ee gobolka banaadir muqdisho sayn maxamuud uursame oo la yaqaana xaabsi afeenka madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed xamed iyo gudoobuxuunka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basmo caamir ayay kuwaas ahayd oo maantay gudoomiyaha degmada wartanimada gobolka banaadir kusoo dhaweeyey magaalada caasimada muqdisho kadib markii xaalad caafimaad loo geeyey wadanka qatar magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta soo gaaray wafdi ka socda xubnaha guddiga diyaarinta ee sharci doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wafdan ka sambabaxay magaalada caasimada muqdisho ayaa marka hore waxaa maanta ay soo mareen magaalada gurceel ee gobolkan galguduud iyaguna usoo gudbay dhinaca magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji oo la yaqaan injineer caab ayaa hogaaminayay wafdigan ka koobnaa sagaalka xildhibaan waxaana la filayaa waxaana maanta ay kulmo ay la qaateen madax xukuumadda galmudug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalk dibshinta dowladda federaalk soomaaliya oo dhuusamareeb u jooga ee xalinta khilaafka ka dhashay guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacaawday xulusta baarlamaanka labaad ee ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka ee maamulka galmudug ujeedada ugu weyn ee xubnaha guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ay u tageen dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ahaa in madaxda ururka eelasunna ee gacanta ku haysta dhuusamareeb iyo qaybaha kaldoonda bulshada ay kala hadlaan artidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka wafdiga guddiga kumaalgaarka ah soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ay tegay maanta dhuusamareeb ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli eelsuna ay diidmo ay ka muujisay guddiga doorashooyinka ee deegaanada galmudug oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya magacowday taas oo xalinteeda dhuusamareeb uu hadda u joogo wasiirka arrimaha gudaha federaalk dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya qaybu dumiyo barnaamijkaasi soo gaaran waxaa kusoo dhawaataan kalamaan aryaadhaha heer kalemaanow anigu waydinla taliha waxbar dha'aan waxbar dha'aan waxbardha'aan barwaaqa gaarne warniyo maanta carabka waad iska beddeshaa u malayna carab loodaad ku haystay war carab lo-aad waa qaaliyoobay carabka loodu umulogow u roon yahaye maxay nagu qaaliyeeyeen war ma'ayniganad waxbarasho ku gaadhay miya nin walooba allaha sug maanta war yaab leh ayaa idinka yimid oo nin siddeetan jira ayaaba leh waxbadha islaa siddeetan jirina waxay leedahay umulooba hayo carabkii looda laygu qaaligareeyey waaba arrin cajiiba war wax kastaoo la sheegay qoodhi wuxuu u malayaa in ictiraafkii laga hor istaagay war naag jayliisa oo qudaar ku gadda somalilan ayaaba na ictiraafteen adaa warbahaya aryaadhaha warka hayga dhex gelinee waxbardhan idin iriye idhegansadha somalilan waxaa la sheegay arday afar boqol ka badan oo deeq waxbarasho etoobiya ka helay inay jaamacada u aadeen buntlandna intaasoo kale aa la sheegay inay jaamacada u aadeen mugga waxaan la yaabanahay etoobiya deeqda waxbarasho ma lamadaas laan kaliyahay siisay mase inta kalena waa siisay waa qarsahaayaan warwar ma ogidii wasiirka waxbarashada baarlamaanka wuxuu ka jeediyey ma ahayn deeq waxbarasho ee waxay ahaayeen hiddaha hiddaha qarsoona soomaalidii waa ku wareereen laakiin aniga markaan xuraansi carrada u galay waxaa la yidhi n j o yunesko wadata waaye marka waxaan la yaabanahay waxa baarlamaanka howl u yaalla iyo n j oga goodax ka hor arginayo aryaa wax la qarsho ama waa qurmaan ama waa qubtaane shib naga dheh cabdullaw mahmaayada ku dheelin xalaal barqa la qashaa weeye war maahmahadanka dheeleenna saar waalaha miinleelki luntumaw lugaan laabanga leere waryaa mahmaayada ha ku dheelin cayaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa bay ahayd war mahmaayada ha ku dheeline soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa arqowdhanow saas maahina afkay ku cuntay ku haybayda waaye war cabdulaadna ha ku dheelin baasho wax taga tiigsimaad male weeye war mahmaayada ma taqaanina ha ku dheelina islaan dhali weyday aleela ku waalatayaa la yidhi war saas ma ahayne waxaa la yidhi reerba ay beenaa bi'isay ar sidaas ma ahina heerba ow yaa kule waaye war saas mee dadkoona baruura jijibiyohay dadkoona baahi dhammaayo haytuu war mahmaayada ku dheelina saas maahane reer rag leh roobsaan mau galaabay ahayde war ragga waxay ku mahmaahaan dumar beenaa lagu soo xarigeliyaa runtina waa lagu dhaqaa war gabdhuhu hadda waa bedeleen mahmaayadaas rag meeg ab baa lagu soo xerogeliyaa bay yidhaahdeen midabkaagana waa lagu dhaqaa aryaadhaha sidaasoo dhanba maahina waxaa waaye ninna shaahow shuba waayey ninna shaarka ku yaraaday waaye war saas maaha cabdulle shabshablow shiinka qur-aanka ninkii sheega ma shallaayo waaye cabdulle wareedha somalilan iyo puntland deeqdii waxbarasho heleen waa caddeen ardadiina waa dirayaane inteenna kalema beec bay noota ma gadanaynaa war horta waxaa la yidhi dawlada waa hooyo musuqna waxaa ugu daran baa la yidhi hooyadii lagu aamini waayo caanaha ilmaheeda warba musaasadii ka cabtaa caanaha ilmahooda rag baabajaad qucuun walaa waxaa hore loo yidhi ow maray soo ri'is nuugtaayo wixii laga rabay rabta maraysaa ri'is nuugtaayo wixii laga rabay rabta yaahu war mahmahyadu sidaas maaha nin bukan nin baa hambarax looguma dhiibaa layidhi aryaa mahmaahyada hayga dhex gelina shibiga dheh waxaa kaloo hore loo yidhi how rinool u ridhimaataayey karoontoo horeejay qabta rinool u ridhimaataayey karoontoo horeejay qabta allah u naxariiste abdulla warka eedi eeda angoradii buntland i somaliland raji gabangu war maxaad beenta u sheegaysaan kuwaas annagaaba nabad iyo nolol haysanoo kale ja fiican nabad hee horaa midaysaa ugu biire war war ma haysiine kenya iyo soomaaliya waa heshiiyeena layidhi baddi yaa la sii baddii maxaan ku bedelanay afartan sanoo soo socota amaa laysku dhakan yahay maxaa lagu heshiiyehe war xanuun idin hayaa idinka soo burqadae warka naga dhegaysta labada dowladood waxay ku heshiiyeen inaan dacwada baddu ganacsiga iyo bini'aadanimada saamayn mugga ma kenya loogu danayha iyadaahe qaad ku baaraahe war annagaba lacagaa nugu baaraysa warnimada war ma haysaane waxaan ogaaday sababta baarlamaanku kenya mooshin uga keeni waayey baarlamaanka waxaa la sheegay inuu siyaasado badan ku kala xidhan yahay marka mooshin kenya haddii laga keeno qolaa etoobiya ka keenaysaa layidhi etoobiya haddii laga keeno qolaa qatar ka keenaysaa layidhi qatar haddii laga keeno qolaa imaaraadka ka keenaysaa layidhi imaaraadka haddii laga keeno qolaa turkiya ka keenaysaa layidhi turkiya haddii laga keeno qolaa elitariya ka keenaysaa layidhi marka mooshinku waa soconahayaa baa layidhi mar hadduu bilowdo ilaa fiidnaam laga keeno fiidnaam mar haddii laga keenana farmaaja ku xiga marka waa in la joojiyaa hadda marka hadda kahor ba mustafa shaacilmi wuxuu yidhi ismoog soomaaliye mas-uul yaan u doorannaa oo aan meelna laga lahayn war wuxuu raaciyey ohay ah ohay way war maalintii lantarta maay ra'iisul baarlamaanka jawaari mayba eray an anili iswedamalan iwedadama leh waana aadilan lawadana gabalku makashageeyaw war baarlamaanka mustaqbalka dalka aan ka sugayna ma dalalaa iska leh war waxaa la yidhi inuu cadowyamays lagu ritoo duulna kala yeeshay qorshe yurub ka yimid iyo inay yuuranna hagayso inuu sixir rayeeg noo rogo yuruntidii joogto halka looga yimid yaa yaqaan yaabba loo dhimay warwar ma haysaane waa riyoonee naga dhegaysta riyana xaytaa meeqa riyahayga anigoo birayhaya ku riyoohaya war riyadaanu waa riyo siyaasiyana dhegayso riyadaa siyaasiga ah abay dhibtay aniga habeen kasta anigoo madaxweynahan ku riyoodaa subaxdiina waxba miihi war waxaad noo sheegaysaa waa maxay xaggee riyaha siyaasiga ay daaqaan war maya wuxuu wadaa kalaamu leyl maa yamshi nahaar war dad maranaatiina warka naga dhegaysta madaxweynaha soomaaliya ruushuu aadaya haddee runku suga waa ku riyoonay aryaa riya ku qaab daranida saad isu waafajisay madaxweynihii shalay maraykanka ka yimid ra'iisul wasaarihiisina ku maqan yahay ah foogta ruush aadaya yaad u sheegay kuwaas war ruushkii hore iyo maraykankii hore maahan waa wada daaqaanoo waa saaxiib haddeer trump iyo butin hadday wada daaqaan iyo hadday dagaalaan annaga waxba nagama quseeyaane ruush waagu etoobiya nooga hilsho waa naga xidhiirka u jarnaye goormaa la soo elshoorta war macdaa war haya abiy axmed miyaan etoobiya oo dhan bedelin oo farmaajo la saaxiibin war dawla waraaquu ku yaale etoobiyada lafteeda goormaan heshiino war dawanya warkii dawla waraaga dadka qornaay mar hore ilaha katabay facebookan aan isdhakohaay war ha ku daalinin hogoolka galmudug waxba kama dhaadhicin karteen adduunyana lama socdee horta anigu galmudugaan la yaabay waxaan maqlayaa ahlusunnoo dhahaysa la kulmi mayno wasiirka arrimaha gudaha mugga ma maran yihiin madaxweynaha kumeelgaarka ee galmudug inuu yahay ma oga miya
abdilow mayba hilmaantay falki reer galmudug aadiyo hayti wallaahi aan la yeelin oo bilaahi la yeelin lala yeeli doonin ma anaga inta wax nala soo dhoobdhooba halka nalagu soo xukuma haya aasaan la fadhiisanayna wallaahi aan la yeelayn mana yeeli doonna
war galmudug war kama haysaane aeroboortku dhuusamarreeb waa la xir kaarakiyaalo are awalka gadiyey war hadda ma aqaana muxuu yidhi ninku war ciidanka la geeyo waa meeqow ku yidhi dhagxayo ciidse meeqaa lagu gooyayow ku yidhi war ciidanka adduunka ugu fiicnaaba xirtee warka naga dhegaysta war nin aw sheeg shaakir ahiriday u sii erin jiray ciidankaan halkanaga ku hayno ciidan adduunye maa ciidan aakhira weeye cuntoyna ma aha abtoyna ma waa ciidan aakhira ogaada war ciidan cirka ka soo daatay weeyaanna maqla haddaan gartay cirkaba hadday ka soo daateen waa danab war codada qabtaan baa ka hadlaysaane roob baa ku da'aya xareed baa dhex taalla sidaa darteed wuxuu u xihan yahay xareed calooshuu ku wareegtay maanta oo dhan maana tiraadi roobaa ku da'ay markaad ciidanka iyo wax nagala daba wareegayso biyo minay wax taraayaan fagaxba waa xirteen xaad naga wareerihaysaa war biyahoob wal hadlaayaan masaajidka reer hortiisna had dhoobanyin may ori aan laga tag biyo hadday wax tarayaan ismartirada horteeda waddada aadaa looga go'ay maan dheeskow biyo hadda rabtiin wasaaradda boostada dhinaceeda yaali war adeer meeshaas miyaanay dowlad hoose joogin warwarmaysiina puntland waxay amartay in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya aysan xafiiska furi karin deegaanada maamulkaas wasiir jamaalo shalay xafiis furtay ayaana amarkaasu ku soo baxay war been badnida xildhibaanaad baa hadda ka hadlaysay goormad wasiirkana u gudubtay waryaa waranio gaashan miyaadan aqoon wareer halkudhegeeda nabad iyo nolol waxaa ka mid a waa dhex galnay waa isticmaalnay buudkan kula tumannay marka puntland in la dhex gala miya ka baqday war meesha doonta hubka sida ay ka degtay waa hub iyo beentaan iska daa warwar mahaysiine ciyaalkii facebook dhibaatay qabaan ma ku jiqan tahay adeegay ku tahay warkayga maqal xildhibaanadaa loo xil saaray hadda ka hor inay caayaan haddana xildhibaanadii ay u baahdeen taleefonkana waa ka qaban laayihiin oo waa lagu adkeeyey markii hore la isticmaalino markii hore faaqda badiyeenno waa ku daadsantahay amal maa kalaa moysinno nooh nooh badan idiinaa nooh kalamaan markay ciyaalsiyadu ku soo biirtaan nacaano war carruurta ciyaalsiyada noohay ku waasheene waa nooho loo gado war odoo nagala tag sheekada noohadu way qaraxdaa baa la yidhi hadda ka horaa ciyaalsiya shirbay nooh wuxuu yidhi nooh haddaysaa naagu nooh leehayn anna ninkeeri miyihii nooh war wasiirka caafimaadka ee somalilan wuxuu sheegay saddexdii qof ee soomaaliyaba inuu nin waala yahay markaa noocii baa tihin adeer war wasiirku somalilan kuu sheegay dadka ictiraafka raba war naga tago waxaa la yidhi saddexdii qofoodoo nabadii nolol taageertaba labaa mushaar qaadata anigu nabad iyo nolol waa taageera mushaarna ma qaagto waagi horena xisbiga hantiwadaagay ka mid ahayd haddana xoogaga wadaniyiinta ahaa lagu diray hala yaabina duuqda warwar ma haysaana buluburdi iyo jallaqsi inta udhaxaysa shabaabaa sidii dadkii u geli jireen loo galay ma loo nafteexeeye war waa lagu nabayna dhegaysa caasiyaal iyagoo ku raran aa jidka loo galay haddii sida ay yeeli jireen hala yeeli ninkii jidgalaa jidaa loo galaa war maaha saas jidhkaagay ka go'an tahay waxaad jiidataa beri weeye war sidaas mahane rag waxaa lagu bartaa jiddi jidiin waaye aryaadhaha sidaas maahina beer waxaad ku abuurataad ka gurataa war saas maahane nintiin abuurta timir uma baxda weeye war xaaja nin la toosanin inay tuur la leedaha weeye artimirta siibatiin tallaal waa talada soomaalisay u taal ee tiin saddex maalmood buu ku baxayaa timirna soddon sanaa la sugayaa maa walba isku mid ahaayeen war adeer ummaddii tisha weyda waa loo taliyaa hankoodka gelmudug warkiisa waxaan ku ogaaday inuu yahay raggii galcambaha siriraha ka samayn jiray meel kale ha ka raadin war waxaan u malaynayaa raggii qandallada billaqada lagu galo inta furtay ibnu cabbaas iyo ibnu cumar uula baxay inuu ka mid ahaa aduba waxaad iila eg tahay ninkii gaariga uu soo dhacay tabeetigiisa safarusalaama ku qortay war reer koonfur hoob anisiin baranay besnoo era kiigeela inya soo dhaca caanihiisa inya ka dhergo meel seexda allow nabad noo naadi dhahayoo kale waayo war yaa aniga ima dhihi karti warkaas geed yaayaan ka soo dhacday iga tagniyo aniguna waxaa ku dhiibay wallahi inaa saasoo miidha baa jira waryaa dowladnimadii aan la dhacay geel maxaa ka sheegay wadhaha wallahi
horta indhageelle indunuusiyaan miya
way mahadsan yihiin saaxiibada xunta kalaman barnaamijka intiisi caawa ku dhiyahay barnaamijka caawa waxaa soo sara kana ka tabinay anigoo xasan saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifa ayaa barnaamijka farsameynaya tani kulan dambe waxaan kaga tegay heystaan aabee wanaagsan
haddiyaan islamnahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jalayo allah kacabsigiine
Isafurula dahaye ayaan baynu leenahaye Isafurula dahaye Ahiya maskaxda laga qaado weyn ahiya maskaxda laga qaado weyn Inka ugu indirba Dadka ugu ayaan daran waxaan arkay baa isaguna muuqdeen Ninka ugu indirba Dadka ugu ayaan daran
isaguna muuqdeen ahiya maskaxda laga qaado weyn ahiya maskaxda laga qaado weyn
adduunyo bixin kara ya arwaax wax siin kara qofna eber ka dhigi kara
sidii oorasta qabta inagu qaybinaynaa aflagaatay walaalaal aakhira ku Yeah. ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaandaran ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaandaran isaguna muqdee ahiya
مدح يا ابن الكرم يا أمانة وديرة أبل يا قمر الكرم
ma ogtihiin inaysaba waxaeba nacdalay amar qaada waayo allaa caasidaye
استغفروا لنا
Yeah.
ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdee ahiya maskaxda